fadhigii golaha wakiilada ee maanta oo ilaa shalay loo dhegtaagay islamarkaana bulshadu ka dhursugaysay ayaa waxaa halkaasi ka hadlayay guddoomiyihii golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo hadal dheer oo halkaasi ka jeediyey kaga warramay waxyaabihii gool ahaan u qabsoomay muddo ku suman labiyo toban sanno oo golahaasi jiray isagoo ku dheeraaday caqabadihii ka hor yimid waxau tilmaamay in caqabadahaasi ay ka mid ahayd in wakhtiyada qaarkood golaha la xidhay iyo sidoo kale in meel lagaga dhacay sida uu tilmaamay xasaanadii mudanayaasha qaarkood muddadii golahu jiray waxaa kaloo uu sheegay in caqabadaha ka hor yimi ay ka mid tahay arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha waxaanu baaq u jeediyey xukuumadda waxaa iyaduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada arrintaasi sidaa ka warqabtaan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sheegay inuu guddi u saari doono hase yeeshee intaan ogahay guddidii ilaa maanta lama saarin waxaan xukuumadda usoo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey mudane daahir yaarakaari intaasi kadib intii uu hadalka waday guddoomiyihii golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii guddoomiyenimo ee uu ka hayay golahaasi maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha sideedaad sanadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan banneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaa kaloo ka hadlay cidda beddelaysa waxa laga rabo iyo sida loo macnaysan karo ama ujeeddada xilka tegistiisa anigoo aaminsan in beddelkayga buuxinaya kaalintaasi uu idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hannaanka sharciga lagu doorto guddoomiyaha golayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee shir guddoonkaba mudanayaal inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda guddoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mug weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan ciro intii uu khudbadaasi waday waxaa kaloo uu ballan qaaday haddii xilka madaxweynenimo uu ku guulaysto doorashada soo socota inuu sugo xasaanada golaha iyo waxqabadyo kale oo tilmaamay inay dhib ku tahay dalka iyo dowladnimada waa sida uu hadalka u yidhiye waxaanu mudanayaasha ugu baaqay midnimo intaasi kadib ayaa mudanayaashii golaha fadhiya waxay cod u qaadeen xilka degista guddoomiyenimo ee cabdiraxmaan ciro waxaanay u dhacday natiijadu sidan
golaha waxaa fadhiya koob iyo toddobaatan mudane mudanayaasha igu taageeray inaan ka dego xilka oo banneeyo jegada guddoomiyaha golaha wakiilada gacantaa taageen toddobaatan mudane toddobaatan mudane ayaa oggolaaday guddoomiyuhuna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaa kaloo uu tilmaamay wakhtiga la dooranayo qofkii buuxin lahaa jagada guddoomiyenimo ee uu banneeyey doorashada guddoomiyaha iyo xubnaha kaleba waxay qabsoomi doontaa xadda alaajida dadka guddoomiyaha aniga keligay baa maanta iscasilay cidda kale hadday iscasishana waa ogaan doontaan marka ilaa xadda ilaa sabtida ha keenaan alaajida
inta loogiyay ilaa hadda saddex mudane ayaa u sharaxan inay qabtaan xilkaasi guddoomiyenimo ee golaha wakiilada barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa